بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر كوي لا تناد وحانا كاقهد لنا وكسو خلاصيننا فوائد أنه كسو قادنا إنه min almarxalati athaaniya marxaladii labaad fawaa'id aynu kala soo baxayno oo khulaaso ah ayaynu ka soo qaadanaynaa marxalat alimtixaan walfitan faa'iidada ugu horeysa waxa aynooga sugnaato inoo caddaatay oo allah inoo caddeeyey inay gabadhii uu yuusuf gurigeeda ku noolaa inay yuusuf damaaciday oo roorsatay oo dhibaato u geysatay oo ay gurigii intay albaabada xirtay ay xumaan yuusuf ugu yeertay taana waxaa keenaya waa macnaha wadajoogga iyo khalwada halkaa ka dhacday maadaama yuusuf uu nin qurux badan ahaa wiil yar ahaa markii hore meesha ku koray kabacdi uu ku weynaaday oo gurigii ka tirsan yahay ninkii gabadhan qabayna uu shaqo tegayo mar walba naagtan waxay dareemaysaa yuusuf oo nin qurux badana inuu gurigii la joogo damaaci baa galay marka sidaa daraaddeed baa nebiga calayhi salaatu wassalaam ku caddeeyey oo aad inooga digay iyaakum waddukhuula cala annisaa dumarka yaan loo gelin oo xadiid kale waxay caddaynaysaa ninka iyo gabadho hadday keligood noqdaan laba qof oo ajnabiya gurigii ku khalweeyaan fa shaydaanu thaalithuhumaa shaydaan baa marka ka faa'iidaysanaya marka shaydaankii markuu yuusuf soo mari kari waayey gabadhii ayuu soo maray halkaa ayaa fidnadu ka bilaabatay marka waa in la iska ilaaliyaa arrintaana way ku dhacdaa ummaddeenna dad badan baa arkaysaa oo gurigii iska wada dhex joogku odhanaya waa ina adeerkay waa ina abtigay waa qaraabaday waana gayaan oo waa gayaa marka arrintaa waa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo waa fidnadaas khatarta oo yuusuf ilaahay ka badbaadiyey ayaa ka imaanaysa faa'iidada labaad aynu ka qaadanayna waxay tahay allah wuxuu inoo caddeeyey gabadhaasi inay ku hamiday inay yuusuf dhibaatada ku rido yuusufna inuu hamiyey marka waxay noo soo caddaatay macnaha inaynu kala caddaynay farqiga u dhexeeya hamiga yuusuf iyo hamiga gabadha hamigeedu waa casiima ayaynu nidhi hamiga yuusufna waa khaatiru nafsi waa waxyaalaha qalbiga ku soo dhaca laakiin uuna casiimana u samaynin ilaahayna ka badbaadiyey ayaynu waxa weeye ku caddaynay siday culummadu caddeeyeen waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda saddexaad yuusuf ilaahay baa xifdiyey waayo allah waxau yidhi lowlaa an ra'aa burhaana rabbi haddii uunan arki lahayn burhaanta allah subxana wa tacaala xujada ilaahay siiyey hadduuna ilaahay ka badbaadin lahayn xumaantaa yuusuf waa ku dhici lahaa waa bashar waa nin dhallinyaro ah waa ku dhici lahaa laakiin ilaahay ayaa ka badbaadiyey sidaa daraaddeed ayuu yidhi allah kadalika linasrifa canhu asuu'a walfaxshaa tanna waa baraa'a waa faa'iidada saddexaad baraa'a inuu yuusuf ilaahay ka leexiyey xumaantii oo dhan assuu'a waa wax walba xumaana waxa weeye walfaxshaa iyo zinadii kulli ilaahay waa ka leexiyey aakhirkana waxa weye waa tii baraadeed baraa'adiisii caddaatay masalada afraad waxaan ka qaadanaynaa qofku isagoo dhaalima waxaa ka horeysa yuusuf ilaahay buu magan galay qaala macaada allah ilaahay buu magan galay waayo awooddiisa iyo naftiisa iskuma hadlayne ilaahay xaggiibuu u cararay oo ilaahay buu magan galay waxa uuna caddeeyey ninkan wanaagga u galay inuuna xumaan uga abaalgudayn waayo ninka xaaskiisii haddaad u dabamartid dee waad xumaysay nin dhammaa oo abaal kugu lahaa ku soo koriyey dhibaatada haddaa u geysatid waxaanu kaloo ka qaadanaynaa tan shanaad gabadhii Eh, iyada oo yuusuf ka cararay oo markuu yuusuf ka cararay ay ka daba timid oo dhibaato u geysatay ayay haddana waxay isku daydeen markay ninkeedii aragtay inay dembigii isaga dusha ka saadho marka dulmiga insaanka heerka uu gaarsan yahay ayaynu qofku intuu isleeyahay sharaftaada ilaali ayuu qof kale ku xadgudbayaa markaasay dembigii rabtaa inay dusha ka saarto oo ciqaab loogu daro oo la dhibaateeyo laakiin allah subxaana wa tacaala waa ka badbaadiyey midda lixaad waxaynu ka qaadanaynaa jawaasu difaaci nafsi yuusuf naftiisuu difaacay oo markay tiri wuu iroorsaday waxa weeye oo ay tiri man araada biahlika suwan markay tiri yuusuf waa caddeey wuxuu yidhi hiya raawadatnii can nafsi iyada ay roorsatay oo nafti ii keentay anna waan ka cararayey faa'iidada toddobaad waxaan ka qaadanaynaa sida allah subxaana wa tacaala yuusuf asbaabtii uu ku badbaadi lahaa ugu diyaariyey waayo ilaahay waxa uu ka hadal siiyey baa la yidhi shaahidka washahida shaahidu min ahliha qaraa-intii buu caddeeyey oo waxa weye ilaahay baa ka hadal siiyey ilmo yar buu ahaa baa la yidhi shaahidu yuusuf ayaa la yidhaahdaa tan sideedaad waxaan ka qaadanaynaa ninkii casiiska ahaa oo waxa weeye g- ee gabadhaan qabay qaraa-intii ayuu wax ku xukumay markuu qaraa-intii arkay oo loo caddeeyey oo la yidhi qamiisku hadduu horey ka jeexan yahayna isagaa gardaran hadduu gadaal ka jeexan yahayna iyadaa gardaran cadaalad buu xukumay walow gaalba ha ahaadee marka halkaa waxaynu ka garanaynaa qofku isagoo gaal ah inuu haddana cadaalad xukumi karo marka cadaaladdii buu xukumay lama uu safan waayo ninkan wuu awoodi karay inuu intuu xanaaqo oo waxa weeye gabadha warkeeda raaco oo ninkaan dhibaateeyo cid uga baqaya ma leh oo waxa weye suu rabuu ka yeeli karaa bal waxa weeye cadaaladda ayuu xukumay oo waa taa uu yidhi yuusufu acrid can haada macnaa iyadina wuxuu ku yidhi ee, waa kaydkiinni iyo hagardaamadiinni falamaa ra'aa qamiisuhu qudda min duburin qaala inahu min kaydikunna ina kaydikunna cadiim waxa weeye waa hagardaamadiinni iyo khiyaanadiinni dumarka taa daalimo tahay oo waxa weeye ayaa haddana doonaysaa inaad ninkan dulmiga dusha ka saartid waxa weeye yatabaakayna wahuna daalimaat waa axaadiis baa ku sugnaat dumarku waa is oohinayaan iyadoo daalimada markaasaad moodaysa in laga gardaran yahay marka halkaa waxaa la rabaa eh, haddii uu qofku arko saas oo kale u arko inuu deganaan iyo dulqaad muujiyo ee uunan ku degdegin qofka ay eedaynayso ee qofka kalena la weydiiyo markaasuu yuusuf isdifaacay kabacdi markaas wuxuu amray yuusuf inuu ka jeensado arrintan oo faraha ka qaado oo sharka la yareeyo oo waxa weeye dembiga iyo waxaa xumaantaasi ayna suuqa gelin marka waa muxaafadatul cirdi waa masalada sagaalaad cirdiga in la ilaaliyo ayuu saa u yeelay oo wuxuu yidhi maaragtay sharafteena yaa dhacaysa arrintan yay suuqa gelin iyadiina wuxuu yidhi ilaah toobadkeen oo soo noqo oo istikfaar weydiiso dembi baad naga gashay halkaas ayuu marka saa ugu xukum faa'iidada tobnaad oo aan ka qaadanayna waxay tahay eh, waxa weye warkii suuqu galay ishaacatul eh, khabar ayaa dhacday oo warkii suuqu galay dumarkii baa markaa ku sheekaystay oo xantay gabadhii sulaykha ahayd ayay xanteen waa meesha ilaahay ka yidhi wa qaala niswatun fi lmadiinati imra'atu lcaziizi turaawidu fataha can nafsi qad shaqafaha xuba inaa lanaraha fi dalaalin mubiin saa ayay u ceebeeyeen oo gabadhii inay ceebeeyaan oo tanqiisiyaan ayay ku dadaaleen waa makri laftigeedu waayo ilaahay baa ku tilmaamay marka dambe falamaa samicat bimakrihinna idan makri weeye marka iyadiina waxay ku talagashay markaa inay waxa weeye casimaad samayso oo makri ay iyaduna u samayso oo iyagii baxar geliso Mhm. oo markaa maxay taa ugu dadaalaysaa marka waxay raadinaysaa waa masalada koob iyo tobnaad faaidada koob iyo tobnaad baraa'atu nafsi bay raadinaysaa inay cududaarato oo waxa weeye ay caddayso oo dumarkan u caddayso inay macduura tahay ee meeshaan aynan iyadu keligeed ninkan aad moodaysaan inuu nin caadi yahay inuusan nin caadi ahayn ayaa caddaynaysa Mm. waa taa u diyaarisay markaa casmaadda iyo martiqaadka oo macnaha tan labiyo tobnaadna waxaan ka qaadanaynaa casmaadda iyo martiqaadka iyo inuu weligii wax insaanku yaqiinay ay tahay oo waxa weye weligii soo socday eenan ahayn wax ummaddeennan keliya ku gaara gaal iyo islaamba waa yaqaaniin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa macnaha tan saddexiyo tobnaad fidrada ku abuuran dadka bilow-aamniga ah waxa weeye malaa'igtu inay qurux badan tahay ayaa ku abuuran oo bilow-aamnigu aaminsan yihin waa fitra waayo dumarka waxay yidhaahdeen eh, qulna xaasha lilaah ma haadaa bashara in haada ilaa malakun kariim macnaha waxay aaminsan yihiin malaa'igtu inay qurux badan tahay Mm. tan afariyo tobnaad waxaan ka qaadanaynaa inay jamaalu yuusuf quruxdiisii baa la caddeeyey waayo haddii la yidhi ma haadaa bashara macnaha inuu nin qurux badan ahaa baa caddaatay xadiidkiina waa inagii soo marnay qad uc- yuusuf ucdiya shadru lxusni waxa weye in la siiyey quruxda barkeed ayaynu soo marnay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda shan iyo tobnaad waxa weeye eh, gabadhii inay xumaantii kusii socotay oo tiri maba daynayo istimraar ay sii samaysay waa israaru eh, macsiya irtikaabulmacsiya ayay kusii adkaysatay oo waxay ballan qaaday inay yuusuf u goodiday tahdiid iyo goodi ayay u samaysay hadduunan xumaanta samayn inay dhibaato ku samaynayso Ta- masalada lixi tobnaad waxaan ka qaadanaynaa faa'idada lixi tobnaad waxa weeye lujuu'u yuusuf wuxuu yuusuf malja iyo meegu meeluu magan gala ka doonay allah subxaana wa tacaala ilaahay buu baryey rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahayow xumaanta iigu yeerayaan xabsigaan ka jeclahay haddaadan adigu iga badbaadin wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhina waa ku min aljaahiliin ilaahay buu magan galay marka toddobiyo toban waxaan ka qaadanaynaa masalada toddobiyo tobnaad faa'iidada toddobiyo tobnaad irtikaabu akhafi dararayn yuusuf wuxuu halkaa inoo jideeyey waxa weeye irtikaabu akhafi dararayn yuusuf in la xiraa waa dhibaato inuu macsiyo ku dhaco iyo faaxishana waa dhibaato labada dhibaato tee fudud marka waxaa fudud xabsiga yuusuf marka fakhtaara alxabs xabsigii buu doortay fakhtaara fi sijni sijnigii buu doortay waayo waxa weeye cadaabu dunyaa ahwan min cadaabi alaakhira marka sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen culummadu qofku waxa uu fiirinayaa laba mafsada markay isku qabato tan fudud buu fiirinayaa bilcagsi laba wanaag markay isku kaa qabsato wanaagga sarreeyaad qaadanaysaa haa wanaagga sarreeya ayaad qaadanaysaa Mhm. mathalan eh, haddii laba waxyaalood oo waxna waajib yihiin waxna sunno yihiin ay isku kaa qabsato waxa waajibkaa baad qaadanaysaa waayo waajibkaa fadli badan masalada sideed tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa waa fawaa'idee yuusuf calayhi salaam waxaa eh, waa la xiray iyada oo dulmi lagu xiray waayo waatuu allah yidhi thuma badaa lahum min bacdi maa ra'w laayaati layusjananahu xataa xiin way xireen yuusuf iyada oo dulmi iyo cudwaan lagu xiray ayaa la xiray waa markay u caddaatay isagiina uu diiday wax walba uu caddeeyey ilaahayna uu magan galay haa ha halkaa waxaa faa'iidaha kale ku jirtay inay macnaha irtikaabulmacsiya inay tahay min aljahaala waxa weeye qofku hadduu markuu macaasida ku dhacayo waa xaala jahaala waay jahli waay sababtu waxa weeye waa tii nebigu yidhi axaadiidii kale laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min macnaha iimaankii baa qofka ka tegaya markuu xumaanta samaynayo marka sidaa daraaddeed waa min aljaahiliin marka uu qofka xumaanta ku dhaco marka taasuu ilaahay ka magangalay nabiyullaahi yuusuf waxaynu kaloo ka qaadanaynaa eh, faa'iidada sagaaliyo tobnaad yuusuf calayhi salaam eh, yufasiru wuxuu caddaynayaa oo fasirayaa ru'ya ru'yadii labadii wiil oo xabsiga la galay ayuu ru'yadoodii u fasirayaa ay ka dalbadeen oo waa jawaasul istiftaa macnaha iyaga waxay dalbadeen inuu u fasiro ru'yadan kabacdi markaas wuxuu u ballan qaaday inuu u fasirayo inuu u fasirayo ayuu u ballan qaaday waana u fasiray oo marka dambe oo isaga u caddaynaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waa faa'iida koob iyo labaatanaad addacwa ila allah dacwa ila allah waxa weeye meel kasta inay ku bannaan tahay fii kulli makaanin wa fii kulli xaalatin qofka daacigaahi yadcuu ila allah yuusuf isagoo xabsigii ku jira ayuu haddana tawxiidkii iyo caqiidadii u caddeeyey labadii wiil inta uunan riyadiiba u fasirin oo u caddeeyey islaamnimadiisii oo u caddeeyey inuu waxa weye nin muslima yahay oo raacay dariiqii wanaagsanaa kabacdina markaasuu u caddeeyey ru'yadii tacbiiru ru'ya sidii bayna noqotay ugu fasiray faa'iida laba labaatanaad waxaan ka qaadanaynaa waxa weeye nisyaanku inuu yahay min dabiicati alinsaan waayo yuusuf waa ilaawey baa la yidhi waxa weeye fa ansaahu shaydaanu dikra rabbi qofku wax waa ilaawi karaa ama yuusuf baa ilaawey ama wiilkii baa ilaawey labadaba waa taynu soo sharaxnay marka insaanku waa min dabiicati alinsaan oo qofku wax waa ilaawi karaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada saddexiy labaatanaad waxa weeye baraa'adii yuusuf calayhi salaam asbaabteedii aa bilaabatay asbaabu duhuuru baraa'ati yuusuf waa macnaha boqorkii baa riyooday oo wuxuu ku riyooday riyo inuu arkay toddoba sac oo buurbuuran iyo toddoba caataa cunaya toddoba sabuul oo cagaaran iyo toddoba qalalan hadhow bay markaa uu weydiiyo wuxuu yidhi ii fasira ru'yadan yaa ayuha almalow aftuunii fii ru'yaayin kuntum ru'yaa tacburuun waa garan waayeen marka waa ka kharibeen kabacdi wiilkii baa xusuustay waa tan yuusuf uu fasiray marka riyadaa marka yuusuf uu fasiray ayaa waxay noqotay sababtii keentay inuu yuusuf xabsiga ka soo baxo kabacdina uu noqdo waxa weye sharaf iyo wanaag oo dhan uu gaaray ayaa waxa weeye halkaa ka caddaatay masalada afar iyo labaatanaad waxaan ka qaadanaynaa sabru yuusuf calayhi salaam yuusuf sida uu sabray isagoo xabsigii ku jira markii loo yimid falamaa jaahu rasuul qaala irjic ilaa rabbika orad noqo buu yidhi noqo oo weydii dumarka xaaladoodii ma baxayo anoon baraa'atu deme helin baraa'adiisii buu caddaysanaya wuu sabray ee horey kama soo boodin sabir buu la yimid oo waa iyo dulqaad wuxuu yidhi maanta maadaama aad waxa weeye jaanis haysatid waa inay baraa'adaadii caddaataa masalada shan iyo labaatanaad waxaynu ka qaadanaynaa dalabu yuusuf calayhi salaam baraa'atu dhimma in la caddeeyo inay naftiisu aynan dembi lahayn oo beri ka yaha wixii lagu sheegay ayuu dalbaday waayo wuxuu yidhi fas'alhu maa baalu niswati laatii qadacna ydiyahunna weydii wixii ay sameeyeen dumarkii halkaa joogay ayay waxa weeye wuxuu doonayaa baraa'atu dhimma faa'iidada lix iyo labaatanaad waxaan ka qaadanaynaa waxa weeye dumarkii markii loo yeeray way caddeeyeen baraa'adiisii waxay idhahdeen qulna xaasha lilaah maa calimnaa calayhi min suu wax xumaana kuma ogin bay yidhaahdeen ha taas ayaa caddeeyey faa'iidada toddobiyo labaatanaad waxaan ka qaadanaynaa waxa weeye iqraaru shahaada macnaha inay tahay arrin aad u wanaagsan oo casiime ah oo sharafa oo gabadhii markay aragtay xaalkii inuu halkaa marayo ayay waxay qirtay waxa weeye xaqiiqadu sida ahayd al'aana xasxasa alxaq anaa raawadtuhu can nafsi aniga ayaa dulmiyey bay tir ninka anaana roorsaday waynaw la min asaadiqiin taa ayay ku gebagabaysay oo tiri ninkaasi waa run ayuu sheegay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa maaragtay qowluhu daalika liyuclama anii lam akhunu bilgeyb waa faa'iidada siddeed iyo labaatanaad way faa'iido horeynu soo dhaafnay markii riyadii uu yuusuf xoolihii hala kaydiye buu yidhi halkaa culummadu masale fiqiga ka qaateen oo ah jawaasu waxa weye inay bannaan tahay in wax la kaydsan karo oo qofku ahalkiisa iyo reerkiisa iyo raashin ama sanad ama ka badan ku filan inuu meel u dhigi karo ayay bannaan tahay bay yidhaahdeen faa'iidada sagaal iyo labaatanaad aynu ka qaadanayna waxay tahay qowluhu dalika liyaclama anii lam akhunhu bilgayb wa ana allaha laa yahdii kayda alkhaa'iniin yuusuf ayaa kalaamkan leh wuxuuna saa u sameeyey inay caddaato oona ninkii waxa weye wanaagga u galay inuu u caddaato inuusan yuusuf khiyaamin oo caddeeyo faa'iidada ugu dambaysa oo soddonaad waa tawaaduca yuusuf waayo wuxuu yidhi wamaa ubari'u nafsii ina nafsa laamaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii inahu gafuuru raxiim idan yuusuf waa tawaaducay oo isagoon wax dembiyaba lahayn ayuu haddana wuxuu yidhi naftaydana ma beriyeelayo oo khalad way geli kartaa laakiin anigu khalad ma gelin oo khaladkii waa caddaaday marka intaa iyo ka badanba waan soo koobay waxa weye marxaladaani fawaa'id badan badan bay culummadu ka sameeyaan laakiin khulaasa waan soo koobay marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu wanaagana waafajiyo marxalada saddexaad oo marxalatul cizi washaraf yuusuf oo xabsigii ka soo baxay oo sharaf iyo wanaag oo dhan magaaladii ku yeeshay walaalihiina iyagoo masaakiina ay hoos yimaadeen ayaynu ka hadli doonnaa insha allah tabaaraka wa tacaala walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin